sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mid a dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa hanjabaad u jeediyey madaxda dowladda federaalka madaxweynaha soomaaliya ayaa saxiixay xeerka muddo kordhinta oo ay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dalka ayaa darajooyinkii ciidan ka xayuubiyey taliyihii booliska gobolka banaadir madasha badbaado qaran ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo walba oo looga hortegayo muddo kororsiga dowladda hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa diiday inuu taageero mowqifka dowladda ee muddo kordhinta mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada burco inta badan magaalooyinka gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa maanta soomaya maalinta koowaad ee bisha ramadaan iyo maamulka hirshabeelle oo safaaradda turkiga kala hadlay arrimaha la xidhiira horumarinta maamulkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbaco ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa afar iyo tobanka bisha afraad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door koronaa warka subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faah-faahsan dowladaha mareykanka iyo ingiriiska ayaa hanjabaado u diray madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya dowladahan oo inta badan taageera dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay marnabo inaysan aqbali karin islamarkaana aysan taageereyn muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa baarlamaanku waxay u sameeyeen muddo kordhin islamarkaana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa qalinka ku duugay muddo kordhintaasi dowladda mareykanka ayaa uga digtay madaxda soomaalida inay saari doonto cunuqabateyn islamarkaana ay saari doonto waxyaabo kaleo ay kamid yihiin xadidaada iyo xanibidda safarada waxay sidoo kale sheegeen in laga xanibi doono dalkugalka mareykanka haddii aysan dowladda federaalk soomaaliya ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose u sameeyey xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinkan ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleedyada dalka inay dib ugu laabtaan wadahadalada si heshiis buuxa looga gaaro khilaafka doorashooyinka soomaaliya go-aanka lagu kordhiyey muddada dowladda federaalk soomaaliya ayaa wiiqaysa ayuu yidhi war qoraala uu soo dhigay bartiisa twitter-ka xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka sii socoshada nabadda iyo amniga dalka waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay dib uga laabtaan inay dib ugu laabtaan wadahadalada islamarkaana ay isla meeldhigaan wada wadadii horey loogu marin lahaa dalka sidoo kale waxa uu sheegay inay isticmaali doonaan aalad walba iyo awood kastoo ay uga hortegayaan muddo kororsiga oo ay ku jiraan cunuqabatayn xadidaad safaro si loogu jawaabo dadaalada lagu wiiqay ayaa lagu yiri nabadda iyo xasiloonida dalka dhinaca kale dowladda ingiriiska ayaa dhankeeda waxay usoo jeedisay islamarkaana ku boorisay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka inay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan ingiriiska ayaa waxa uu sheegay islamarkaana ugu baaqay hogaamiyaasha soomaalida inay si deg dega ugu laabtaan wadahadalada si loo helo xal wax ku oola maadaama uusan jirin is-afgarada horseedaya doorasho loo wadadhan yahay oo lagu kalsoonaan karo waa in la qabto ayaa in la qabto iyadoo aan dib loo dhigin xiriirka bulshada caalamka iyo hogaanka soomaaliya ayaa isbedelaya ayaa lagu yiri ingiriiska waxay la shaqeyn doontaa ayaa lagu yiri saaxiibadeeda caalamiga ah qaamideysan oo dib lagu qiimeynayo xiriirkeena iyo nooca caawinta ee aan siino soomaaliya baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalintii isniinta ahayd waxay qaadeen tallaabo waayihii dambeba la filayay islamarkaana lagu eedeynayay in ay doonayaan inay qaadaan baarlamaanka dalka ayaa muddo korrin u sameeyey madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyagoo sheegay in muddo korrintaasi ay tahay mid saameyn ka dhalatay kadib heshiis la-aanta madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka baarlamaanku waxay xilligaasi sheegeen in awoodda ay kusoo celiyeen gacanta shacabka islamarkaana aysan jirin cid hor istaagi karta rabitaanka iyo weliba sidoo kale qaabka ugu wanaagsan ee doorasha u dhacayso baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo ay u daayeen inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka ay ku guuldaraysteen in arrimahaasi ay wax ka qabtaan islamarkaana waxay baarlamaanku sheegeen in xilligaa waxa ka dambeeya arrimaha doorashada looga dambeyn doono guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo weliba heer federaal waa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka oo ka shaqeyn doona arrimahaasi waxayna waxba kama jiraan kasoo qaadeen dhammaanba heshiisyadii la gelayay waayihii lasoo dhaafay oo ay kamid ahaayeen kii toddobiiyo tobankii sebtembar ee iyagu ay ansixiyeen islamarkaana ay meel mariyeen waxaana tan iyo markaasi soo baxayay dhaleeceymaha loo jeedinayo madaxda dowladda iyo weliba hogaanka maamulada dalka hogaanka maamulada dalka qeybtooda ayaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku ayiday tallaabada ay qaadeen oo muddo kordhinta ah waxaana baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku kala qeybsameen muddo kordhintaasi xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda oo muddo kordhintaasi ka hortegayay ayaa horaantii ayaa horaanba waxaa laga mamnuucay in gudaha ay usoo galaan xarunta baarlamaanka xubnahan ayaa sheegay magacyadooda iyo sawiradoodaba in lagu dhejiyay baraha koontarool ee madaxtooyada soomaaliya laga soo galo islamarkaana lagu amray ciidamada in si walba ay ku joojiyaan iyagoo xilligaasi ka digayay ama sheegayayba in muddo kordhin la sameyn karo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayay xubnuhu sheegeen in si cad ugu sheegay in muddo kordhin uu sameynayo haddii wax heshiis ah ama is-afgarad ay kasoo bixi waayaan kulamada dhinacyadu ay ku leeyihiin gudaha dalka ama shirarka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale la sheegay in xubnaha ama gudoomiyaha baarlamaanka uu tan iyo markaasi ku adkeysanayay in uu wax ka qaban doono ama ka bedeli doono hanaanka wax u socdaan haddii dhinacyadu ay ku heshiin waayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya shirarkii ka dhacayay magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb iyo baydhabo iyo garoowe oo mar lagu ballamay ayaa gebi ahaanba natiijooyinkoodii noqdeen waxba kama jiraan walow kuwii dhuusamareeb lagu kala kacay haddana muqdisho iyo baydhabo ayaa la sheegay in waxhorsocoda laga sameeyey qodobada la isku diidanaa waxaana baarlamaanku gebi ahaanba kasoo qaadeen heshiisyadaasi iyo tillaabooyinka la qaadayay kuwo aysan waxba ka jirin islamarkaana wax macnaha saa usii badan aan sii kordhinayn baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaana la sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin sidii ay ula shaqeyn lahaayeen madaxda dowladda iyo hogaanka kala duwan ee maamulada dalka baarlamaanka soomaaliyana waxay soo jeediyeen in arrimaha doorashooyinka looga dambeeyo guddiga qaran ee doorashooyinka dalka islamarkaana iyagu muddo laba sana ah ay dalka uga qabanayaan doorasho qof iyo cod ah oo la isku ogol yahay islamarkaana meesha looga saarayo khilaafaadka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyo qaabka wax looga qaban lahaa maadaama baarlamaanku ku eedeeyeen hogaanka maamulada dalka in iyagu ay xagaldaacinayaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo waayihii dambeba u muuqday kuwo aada la iskugu hayay islamarkaana dhinacyadu wax natiijo ah ay kasoo saari waayeen maalmo iyo toddobaadyo ay fadhiyeen magaalooyinka dhuusamareeb muqdisho iyo weliba sidoo kale baydhabo madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa saxiixay xeerka muddo kordhinta oo ay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya iyadoo madaxweynuhu uu darajooyinkii ka xayuubiyey taliyaha ciidanka booliska taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir faysal qoslaya ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay afurkii kadib waxa uu saxiixay sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gaar ahaana aqalka hoose uu cod aqlabiyadle ku ansixiyey maalin ka hor xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa iyagu waxa ay ansixiyeen sharcigan islamarkaana ay sheegeen in si kumeel gaara sharciga jahaynta doorashooyinka heer federaal uu yahay mid ay ku ansixiyeen islamarkaasna ay rabaan in doorasho qof iyo cod ah lagu gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xeerka madaxweyne markaasi waxa uu sidoo kale dhanka kale uu madaxweynuhu tilmaamay in sharcigan uu isaguna dhankiisa saxiixay xeerka madaxweynaha darajada ciidanka ayaa sidoo kale madaxweynuhu wuxuu kaga ansixiyey in markaasi uu sameeyey in sharcigan isaguna u saxiixo sharcigan uu madaxweynuhu saxiixay weli waxaa diidan qaar ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xubnaha musharaxiinta xeeldoonka ah iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed qaarkood ee dalka ka jira waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in dalku uu toos doorasho u aado oo aysan jirin baahi keeni karta in muddo kordhin xilligan la sameeyo iyadoo ay furan tahay in wadahadalo iyo sidoo kale gogosha wadahadalada ee shirarka ah la isugu yimaado islamarkaana ay furan yihiin xubnaha beesha caalamka ayaa iyagu dhankooda ka hor yimid islamarkaana tilmaamay in aysan marnabo aqbali doonin tallaabada ay ku dhaqaaqeen xubnaha dowladda federaalk soomaaliya haatan talada dalka haya waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dalku uu doorasho rasmi ah galo haatanna aysan aqbalayn in muddo kordhin la sameeyo xubnaha beesha caalamka iyo dowladda federaalk soomaaliya ugu hanjabay inay markaasi tallaabo cad ka qaadi doonaan haddii arrinkan aysan ka laabanin islamarkaana ay ugu hanjabeen in ay ka xayiri doonaan dulimaadyada dalalkooda iyo sidoo kale in markaasi ay ku sameyn doonaan cunno qabatayn dhanka kale marka la fiiriyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xeer madaxweyne waxa uu darajadii ciidan kaga xayuubiyey taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka banaadir saree gaas saadaq cumar maxamed saadiq john waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu sidoo kale si waafaqsan sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu kaga xayuubiyey saadiq cumar saadiq john wixii xuquuq ahaa oo uu markaasi lahaa darajada ciidan taliya saadiq john ayaa iskorsaa ku sameeyey maalintii isniinta ahayd ee toddobaadkan kulan ay yeelan lahayn xildhibaanada golaha shacabka islamarkaana uu sheegay inay damacsan yihiin muddo kororsi sidaas darteedna uu kulankaasi baajiyey daqiiqado kadib taliya saadiq john ayaa xilkii laga tuuray waxaana xildhibaanada golaha shacabku ay qaateen kulankoodii ay lahaayeen iyagu si dadban oo dhanka sharciga doorashooyinka ah ku meelmariyey muddo kororsi waxaana sidoo kale jirtay tallaabada uu qaaday taliya saadiq john in ay si aada ay hadalhayn uga dhalisay dalka islamarkaana ay dadka sharci yaqaanka ah intooda badan ay sheegeen in gebi ahaanba aysan sax ahayn in markaasi waxa uu ku dhaqaaqay saadiq john islamarkaana ay qalad ahayd iyagoo saadiq john taliyihii hore ciidamada booliiska gobolka banaadir uu markaasi isagu uu markaa tilmaamay inay damacsanayeen xildhibaanadu kulankoodana uu baajiyey waxaana la tilmaamay in sharci ahaan uusan taliye isku dayi karin in uu baajiyo kulan dhan oo ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka
aada u mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay ku aadanaa eh, madaxweynaha dowladda oo muddo oo saxiixay sharciga muddo kordhinta islamarkaana xilkii ama uu darajooyinkii ciidanba ka xayuubiyey taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir madaxweynaha galmudug ayaa diiday inuu taageero muddo kordhinta dowladda federaalka soomaaliya hay-adaheeda kala duwan loo sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa la sheegay inuu kasoo horjeestay inuu taageero muddo kordhinta loo sameeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha maamulkaasi ayaa la sheegay in kulan uu la qaatay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana uu iska diiday inuu taageero madaxda waa muddo kordhintaasi xogaha la helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka galmudug uu sheegay in marnaba uusan aqbali karin muddo kordhintaasi maadaama horey aan lagala tashan islamarkaana lala socodsiin waxa uu sidoo kale sheegay in muddo kordhinta inaan la aqbali karin uu dhowaanba warbaahinta ee shacabka soomaaliyeed u sheegay taasina ay ka dhigayso hadalkiisa mid isdiidan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa la sheegay kulan uu la qaatay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya in wax natiija aysan kasoo bixin islamarkaana aysan jirin wax horsocod ah oo laga sameeyey hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa sidoo kale waxauu la kulmay xubnaha madasha badbaado qaran waxuuna si cad ugu sheegay in marnaba uusan waafaqsanayn islamarkaana garab istaagayn muddo kordhin lagu sameeyo hanaanka kala duwan ee doorashada dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la sheegay madasha badbaado qaran in ay si toosa uga dalbadeen inuusan taageerin muddo kordhinta loo sameynayo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug ayaana la sheegay inuu u sheegay in marnabo uusan taageeri doonin islamarkaana uusan wax garab istaaga u muujin doonin madasha badbaado qaran ayaa sidoo kale la sheegay in madaxweynaha galmudug ay la qaateen kulamo looga hadlayay arrimaha siyaasadda dalka islamarkaana sidii laysugula meeldhigi lahaa kahortaga waa kahortaga muddo kordhinta loo sameeyey dowladda federaalk soomaaliya hay-adaheeda kala duwan madaxweynaha galmudug ayaase la sheegay in xilligan uu ka xagajiiday in wax kahortag uu ku sameeyo balse uu sheegay in dhankooda ama dhankiisa wax taageero aysan ka heli doonin xogaha laga helaya diidmada madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in gudaha maamulka galmudug laga abaabulayo mooshinka dhana madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor mooshinkan ayaa la sheegay inay abaabulayaan gudoomiyaha baarlamanka maamulka doctor maxamed nuur gacali iyo ku-xigeenadiisa oo ay ka mid tahay ku-xigeenka labaad waxaa sidoo kale la sheegay in dhinacyadu mar walba ay diidan yihiin sidii meesha looga saari lahaa islamarkaana ay doonayaan in meesha ay ka saaraan hogaamiyaha maamulka galmudug sidoo kale xogaha arrimahan ku gadaaman ayaa tilmaamaya in xildhibaano afartan kor dhaafaya oo ka tirsan kuwa baarlamaanka maamulka galmudug ay si cad ugu sheegeen in marnaba aan la aqbali karin in maamulka galmudug qalalaaso laga dhex abuuro islamarkaana mooshin laga keeno madaxweynaha maamulkaasi galmudug waxay sidoo kale sheegeen in natiijo la-aanta arrimahan ka dhalanaysa iyo dhibaatadu ay saameyn ku yeelan doonaan shacabka reer galmudug islamarkaana ay tahay mid muujinaysa in dhinaca reer galmudug ay saameynta dowladda federaalk iyo khilaafaadkeedu soo gaarayaan mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada burco mudaharaadyo aada u ballaaran oo xalay gelgelay magaalada burco ayaa saameeyey xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi mudaharaadyada ayaa si toos ah waxay u bilowdeen kadib markii dadku ay soo anfureen xalay waxaana mudaharaadyada looga soo horjeeday xariga genaraal dolaal oo ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan islamarkaana maxkamada ku taalla magaalada hargeysa ay ku xukuntay laba sano oo xarig ciidana sargaalkan ayaa lagu eedeeyey in qadka taleefanka uu kula hadlay qof ehelkiisa oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana waxaa horey loogu eedeeyey sargaalkan inuu sameeyey kicin ciidan gaar ahaan kuwa beeshiisa ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey in uu qaaday tillaabooyin wiiqiya madax banaanida maamulka somalilan genaraal dolaal oo isagu isku arka in uu wax badan ka qabtay somalilan islamarkaana la diriray dowladii gacanka ahayd ayaa markan waxaa lagu xukumay laba sano oo xabsi ciidana iyadoo lagu waayay dhammaanba eedihii loo soo jeediyey eedaha loo soo jeediyey oo ka mid ahaa kicinta ciidamada gaar ahaan kuwa beeshiisa inuu taageeri jiray jabhaddii jenaraal caare iyo weliba sidoo kale in uu qaaday tillaabooyin wiiqaya madax banaanida somalilan ayaa gebi ahaanba la sheegay in xeerlinta maamulkaasi ay u weyday wax cadayna taasi oo sababtay in qashinka lagu daro dhammaan beedahaasi waxaase la sheegay keliya in lagu helay in qadka taleefonka uu kula xiriiray qof ehelkiisa ah oo ku sugan magaaladan caasimadda ah ee muqdisho maamulka somalilan ayaana la sheegay in jenaraalkaasi ay ku xukumeen laba sano oo xabsi ciidan ah maadaama lagu helay in qadka taleefonka uu kula hadlay qof ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ehelka jenaraalka ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay xarinkaasi waxay sheegeen in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu la hadlo dadka ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho weliba siyaasiyiinta kuwa ah waxay sidoo kale sheegeen in dhammaanba dadka reer hargeysa ay la hadlaan dadka muqdisho ku sugan oo ehel qaraabo iyo asxaabba isugu jira iyagoo ku adkaystay in marnaba aan la aqbali karin in qofku qof ehelkiisa oo muqdisho jooga oo la hadlo ay xarig laba sana a keeni karto tan iyo wixii ka dambeeyey xaraygiisa waxaa soo baxay qayladhaanta kasoo yeeraysa dadka shacabka oo ehelkiisa u badan waxaana magaalada burco ka bilowday banaanbaxyada looga soo horjeedo maamulka somalilan waxaana banaanbaxyadan ay ka dambeeyeen kadib markii madaxweynaha somalilan uu cafis u fidiyey in ka badan afar boqol oo maxbuus islamarkaana uusan qeyb ka ahayn jenaraal dolaal intaasna dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna ruuxii dalka idaafaha xaalamka inaga soo gaaray injineer kooshiyaare ayaa warkaynoo farsameynayay shaacir ayaan ahaa intaan ku kulmi doono warka kan xiga amaana allah